haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan ibraahim ow dhambaaladan hayno tan ugu horraysan soo qabanaya waxay ka timid dhammaan baa la yidhi dadka kale ah waxaa ugu horreeya weriye bashiir cali daahir waxauu ku magac dheeryahay caana boore waxaa kaloo ku jira nuur xasan nuur bukhaari liibaan maxamuud sheekh bile cismaan goomey nimco xasan cabdi mahad cali maxamuud xuseen maxamed xuseen iyo hooye saynab xaaji iyo carruurteeda iyo sidoo kale hooye xakiimo maxamuud iyo carruurteeda eedda faadumo maxamuud axmed iyo carruurteeda aabe xuseen axmed aabe calas cali adeer cabdulle axmed iyo dhammaan bahda saxafiyiinta soomaaliyeed baa la yidhi waxay tahneed dhalasho u dirayaan weriye maxamed xuseen axmed oo daacad ku magac dheer iyo bashaaro xasan axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxay leeyihiin ducada waa xaggiina wiilkaas magaalada muqdisho ku dhashay waxaan leenahay taarikhdu dhash waxaa layidhi waxay ahayd lix iyo labaatanki bishii sideedaad aanu soo dhaafnay ee sanadka laba kun sideed iyo toban wiilkaasi waxaan leenahay allaha ka dhiga midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxu tara aamiin dhabbaalkan wuxuu noogu yimid maxamuud warsame qablan iyo faadumo warsame iyo cali warsame iyo hooyo cibaado ceynansane iyo dhammaan reer warsame waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed warsame iyo faadumo cabdi oo gabar ay ugu dhalatay galaadi waxaana gabadhaasi loo bixiyay yidhaahdeen xafsa maxamuud warsame waxayna leeyihiin allah ka dhigo xafsa tii soo weynaato oo waalidkeed iyo dadkeedaba anfacda aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray macalin khaalid yuusuf jaamac iyo macalin xasan cabdi wuxuu ku magac dheeryahay albasri iyo macalin cabdulaahi shaqlane iyo sidoo kale macalin maxamed sheekh cabdiqani iyo xabso sheekh axmed iyo barkhad macalin ciise iyo ugu dambayntii xasan xuseen dhammaantood waxay kala joogaan hargeysa wajaale iyo waxaa la yidhi kanada burca garowe iyo gaalkacyo iyo ufayn oo boosaaso ah waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aadan maxamed xasan iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi guddoon aadan jaamac oo arooskoodu ka dhacay xarunta qubateenka baa la yidhi ee gobolka togdheer ducada waa xaggiina arooskaasi dhex maray aadan iyo guddoon waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu horraysa en dhegeystayaashan u soo qabanayna caasho waa nabsi waxaa ku luqaynaysaa faadumo cabdulaahi maandeeq
nabsibaa hiiliya oo ii hagaajin hilinka bay tiri fanaanada maandeeq oo aa tahay intaasaanu ku dhaafno heestaasi mar kale haddaan dib u milicsanno dhambaalada dhegeystayaasha ay soo direen marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o e da gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waan idinka guddoonna mid lamidan oon idiin soo gudbinaynaa mar xiga bay idhaahdeen annagoo kale ah hooye xaawo xerse cabdi abe cabdulaahi xuseen maxamed iyo ruweyda cabdulaahi xuseen asmaa cabdulaahi xuseen iyo yusra cabdulaahi xuseen iyo dhammaan ilma cabdulaahi xuseen cabdinaasir xirsi iidle amiin yuusuf khasaaro cabdiweli xuseen maxamuud iyo ibraahim maxamed aadan iyo cabdiqaasim macalin axmed iyo cabdilatiif xuseen samatar farxiyo maxamed khayre cabdulqaadir maxamed cabdulle oke iyo leylo muuse sheekh madoobe iyo canab maxamed yare iyo hanad cali guuleed iyogu dambayntii baa la yidhi aweys xaaji nuur aarka iyo dhammaan wariyaasha baa layidhi magaalada muqdisho waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan maxamed cabdulaahi xuseen iyo gaclasadiisa aan ka dhicin waa tahay raxmo cali salaad oo siddeed iyo labaatankii bishii sebtembar ee sanadka laba kun sideed iyo toban arooskoodu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha isku waara ayay leeyihiin ubad khayr qabana kale hela aamiin aamiin waxaa dhambaalkan uu nooga yimid kolonel haadi yuusuf axmed iyo marwadiisa dhogtor marin cali iyo dhammaanba reer sheekh yuusuf dhammaan reer bilaal hooyo calasey cabdi goosaar muusaaye cabdi goosaar iyo leyle axmed iyo seegeeda barre maxamed iyo dhogtor xundi yuusuf axmed sahal iyo waxay yidhaahdeen dhammaan reer muuse isbahaan axmed bilow zamzam axmed bilow iyo fartuun cabdulaahi maarey iyo rashiid yuusuf iyo waxay yidhahdeen cali axmed farey cabshir axmed farey iyo marwadiisa waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan caasho hooyo siciido axmed farey iyo saygeeda axmed bilow oo wiil ugu dhashay deegaanka bilaal waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigi kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca waxaana loo bixi yidhahdeen xaddi axmed bilow idil ayaan soo qabanaya ibraahim oo markana dhegeystayaasha bal inay nala dhegeystaan malaha waa hore ugu dambeysay inay idaacaddan ka maqlaan waxaa ku wada luuqaynaya magool iyo axmed maxamed good shimbir
idil iyo codadkii axmed maxamed goodshimbir iyo magool ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray cabdixakiin xuseen xasan iyo maamo batuulo cusmaan fuundi iyo yasmiin jaamac iyo ansar axmed iyo maxamed cabdi maxamed lakiman iyo sharmaake cabdiqaadir jaamac maxamuud axmed colujoog iyo waxay yidhaahdeen xaawo axmed maxamed iyo fartuun cabdiraxmaan cabdulle fardowsa khaliif yuusuf iyo cabdirashiid bashiir maxamuud iyo umusalma maxamed shiiraar iyo sumayo siciid khaliif aanise ismaaciil garaad iyo waxay yidhahdeen cawo maxamuud garaad iyo cabdicasiis maxamuud cabdi dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cabdilcasiis ismaaciil garaad iyo shukri xasan saleebaan oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen gobolka sool waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bano uubad kayrqaba kala siiya aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa ugu horeeya aabe cali sheekh mursal maxamuud waxaa kaloo ku jira dad kaloo badan oo ay ku jirto hooyo xabiiba macalin isaaq iyo adeer xaaji cabdirashiid sheekh mursal iyo maxamed cali sheekh mursal wuxuu ku magac dheer yahay madkulli iyo xasan cali sheekh mursal wuxuu ku magac dheer yahay xasan taas iyo malaaq xaaji maxamed cali aadan iyo xaaji maxamed yuusuf sheekh mursal iyo macalin siciid yuusuf sheekh mursal iyo cabdulaahi sheekh daahir sheekh nuure iyo cabdinaasir aadan sheekh mursal maxamuud iyo adeer cabdulaahi cali maxamuud iyo jaalle maxamed axmed maxamuud iyo ugu dambayntii hooyo kaamila ibraahim madcaliyow iyo ayeeyo qureysho isxaaq waxay kala joogaan soomaaliya kenya south africa jarmalka waxaanay tahaniyad aroosa u dirayaan muumin cali sheekh mursal maxamuud iyo marwadiisa abshiro isxaaq nuney oo arooskooda uu ka dhacay kuna aqalgalay tuulada daarusalaam waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara oo isku raaga oo isku raaya obad khayr qabana rabba idin kala siiyo anigana waxaan raacinaya aamiin heesta kale aan caasho dhegaystayaasheenna u hayno galabta waa dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil khaliil
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray haben dhadhan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalki daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda cali hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda cali dagaalimaayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraaraa adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqotay toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye haddaganay hooydaadoy amahun gowdooda ali haddaganay hooydaadoy
dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil khaliil ayaan intaas kaga gudbaynaa haddii aan dib ugu noqonno dhankii dhambaallada waxaan soo qabanayaa dhambaal ay ugu horrayso fartuun axmed aadan oo sidoo kalena ay ku jiraan maslax axmed aadan iyo maxamuud axmed aadan iyo aadan axmed aadan iyo xuseen axmed aadan iyo maxamed maxamuud aadan iyo nuurto aadan iyo cali nuur aadan iyo qaasim aadan iyo cabdicasiis aadan iyo hooyo saharo somow iyo aabe axmed aadan yuusuf iyo ugu dambayntii sulaymaan sheekh xasan geedi iyo cadeey cadaani iyo aabe axmed aadan yuusuf iyo aabe maxamuud aadan yuusuf iyo dhammaan reer aadan waxay tahaniyadda u dirayaan mukhtaar axmed aadan iyo xabiibo cabdinuur oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley gabadhaasi waxaa loo bixiyey zahro mukhtaar aadan ducada waa xaggiinna waa tahay ibraahim oo zahro oo ku dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ka tirsan xeryaha ku yaala dhadhaab waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay kudhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo waalidkeedna wax wanaagsan u tarta aamiin waxaa dhambaalkan uu ku bilowday assalaamu calaykum waan idin salaanay daadiyayaasha barnaamijka salaamaha daanduray iyo caashicuud waannu idinka guddoonnay waxaan haba yidhahdeen awowe cali siyaad weheliye hooyo xadiyo cali siyaad habaryar faadumo cali siyaad iyo caruurteeda iyo hooyo caasho cali siyaad iyo caruurteeda iyo hooyo nuuro cali siyaad hooyo hindi cali siyaad iyo caruurteeda iyo abti cabdulaahi iyo caruurtiisa iyo abti cabduqaadir cali salaad iyo caruurtiisa iyo abti maxamed cali siyaad iyo caruurtiisa iyo hooyo duniyo cali siyaad iyo caruurteeda maxamed deeq axmed jumcaale cabdirasaaq axmed jumcaale iyo waxay yidhaahdeen cabdiqabo axmed jumcaale iyo doctor xani axmed jimcaale iyo waxay yidhahdeen cabdicasiis axmed jimcaale iyo dhammaan reer cali siyaad waxa ay kala joogaan sweden u k soomaaliya waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabaas cumar maxamed iyo hodan axmed jimcaale oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamiin ee banaheda kale si ubadqiiqraba tahaniyadan gaabanna waxaa diraya khayro cawaale sacdiye macalin dhicisow caruurteeda iyo seegeeda farxiyo khaliif guure caruurteeda iyo seegeeda iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan baa layidhi aan lasoo koobi karin waxay tahanid dhalasho u dirayaan mako aadan cosoble iyo seegeeda nuur cilmi macalin oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda jungal gaar ahaan baa la yidhi laanta koowaad taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii sagaalaad ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaana loo bixiyey wiilkaasi maxamed shukri nuur cilmi soo barbaar ayaan leenaha bay yidhaahdeen oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca anigana aamin ayaan ku daraya dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray xasan siciid faarax muuse axmed siciid faarax muuse iyo amaal siciid faarax muuse aasiye siciid faarax muuse iyo sadaam siciid faarax muuse hooyo zaynab maxamed cakikoor iyo waxa ay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan xasan siciid faarax iyo nafiise xasan daahir goodax oo arooskooda uu ka qabsoomay garowe waxaanay leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad ku nasataan gabar iyo caano wiil iyo caano ayaana ibid kaga baryaynaa aamin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum waan idin salaadnay dhammaan daadihiyaasha salaamaha gaar ahaan ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashucid baa la yidhi waa taa waan idinka guddoona mid la midana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga baa la yidhi dhambaalkan waxaa diraya awoowe cali siyaad wehliye hooyo xadiyo cali siyaad doctor hani axmed jimcaale waxay gaarsiinayaan tahaniyad aroos cabaas cumar maxamed iyo hodan axmed jimcaale oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii bara kale ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkana wuxuu noogu yimid macalin khaalid yuusuf jaamac iyo macalin xasan cabdi albasri iyo macalin cabdulaahi shaqlane iyo wuxuu yidhahdeen macalin bashiir sheekh moxamed iyo macalin cabdisalaan sheekh cusmaan macalin maxamed sheekh cabdiqani xaaji iyo macalin cabdulaahi aadan caduur iyo maamo caasho oogleh iyo maamo jawaahir axmed maamo xaali cusmaan saado yaasiin jaamac iyo faadume sheekh cabdiweli sheekh ubax ismaaciil iyo xubi aadan jaamac iyo xanaan jaamac cali iyo xabso sheekh axmed caydiruus sheekh cabdikariin iyo axmed cabdi shire dalxiis yare iyo yaasir sheekh cabdikariin iyo axmed yare cabdulaahi ismaaciil iyo barkad macalin ciise iyo dawaaf macalin jaamac iyo ugu dambaysta maxamed sheekh axmed khaliif waxayna jecel yihiin inay dhammaantood iyagoo kala jooga hargeysa canada iyo soomaaliya inay taaniyad halkan ka gaarsiiyaan aadan maxamed xasan iyo guddoon aadan jaamac oo arooskoodu uu ka qabsoomay gobolka tugdheer ducaduna waa xaggina ay leeyihiin waxaan leenahay arooskiina ha noqdo midaad u aydaan eebuna uwda kala siiyo ubad khayr qaba waa tahay caasho markana dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa heestal kudhigeedu yahay markaan dawga eegnana waa dadkii cabdulaahi cumar xarago iyo zahre mirwe
أما عشق الدرا ميدو دخل عشي راح تقول الدكيسة إنا والدنا والد اللي قد عسى بدر طلقوا أروسا أما عشق الضرا ميدو دخل عشي فرحة ولدك كيسة مركن دوغا إجنانا مركن دوغا إجنانا دمر غبدو شرف دمر غبدو شرف يبد مركو وعيد مركن دوغا إجنانا مركن دوغا إجنانا دمر غبد وشرف دمر غبد وشرف يبد ملك ووعيد شعيكنا هلكو دقو ميغان شعيكنا هلكو دقو ميغان kadorse sidan duuda kadorse sidan duuda idi idi idi idi idi idi kadorse sidan duuda kadorse sidan duuda ഇടി ഇടി ഇടി ഇടി ഇടി ഇടി u deristaa waa inaad u deristaa u deristaa u deristaa waa inaad u deristaa u deristaa u deristaa waa inaad u deristaa ahaha ahaha
adan docda iga hayen sida doqonta luuro iga doontay hadalkee dima aragti caashiqow hadduu dadabsi kugu galay galag iyo nasiibka ah adan doba iga hayen sida doqonta luuro iga doontay hadalkee dayma aragti caashiqu hadduu dadabsi kugu galay galag iyo nasiibka ah markan daacadeegnana markan daacadeegnana doolaha libaaxiyo doolaha libaaxiyo damca waa lana rabo markan daacadeegnana markan daacadeegnana doolaha libaaxiyo doolaha libaaxiyo damca waa lana rabo jacaylkuna iskan deginaniya jacaylkuna iskan deginaniya debeed la keena sida dooda debeed la keena sida dooda Ii, tiri tiri tiri tiri tiri tiri ey, tiri debeed la keena sida dooda debeed la keena sida dooda Ii, tiri tiri tiri tiri tiri tiri ey, tiri miyadaw uba kugu tahay miyadaw uba kugu tahay kugu tahay kugu tahay miyadaw uba kugu tahay kugu tahay kugu tahay miyadaw uba kugu tahay ahaha ahaha
mufliba da'du jiro dhimmiyu celiyaa dabnimo ku aadha dadka gurka moye ma dhulsad waxaa jira miididibka beerma mufliba da'du jiro dhimmiyu celiyaa dobnimo ku aadha dadka gurka moye ma dhulsad waxaa jira miididibka beerma waxaan dhegeystayaashan u ciyaareynaa caasho heesta alkudhigeedu yahay indhahayga waxaa ku luqaynaya fu'aad umar
indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaan indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaan adko kale aad migana kumaan aragin adoo kaleba aad migana gacalo oon kumaba aragin adkoo kale aad migana kumaan heestaasi ayaan ku soo gebagabaynaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ay wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ubaxara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubaxara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri hadi meel ma dhigana macan mays aro ubaxara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ka soo baxay ayaa tiri axti meel ma dhigana macanays aroosa axti meel ma dhigana macanays aroos
codkii fu'aad cumar iyo muusigii maxamed karaama iyo xasan jir
xaflaheedna dhulkaanigu hadda ugu ilwaad kordhay xaflaheedna dhulkaanigu hadda ugu ilwaad kordhay afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalo ooy u fududaaye afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalo ooy u fududaaye inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qura inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qura adankaa ishaagtee axmeel ma dhigana macamays aroos inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qura inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan qura adankaa ishaagtee